بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية منذ بست عشر بها الدين تعالى الحسيني halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii labaatanaad ee tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir
وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا وبعد آه وحين نكبل هذا سورة النساء آيات اللبية صدن أحكامتا أي قبل قبل هذا مرينا وحي هيد أحكامتي كصاب سنيد نظامك قيسك ugu saxsana ilaahay ummadda u jireeyey maadaamuu raggooda abuuray oo dumarkooda abuuray iyo caruurtoodaba ilmo bani aadam aayaddanina sababta ay ku soo degtay waxay ahayd saxaabiyaadkii waa wanaagsanaa ooryaha qaarkood ooryihii nebiga caleyhi salaatu wasalaam mid ka mid abaa waxay leedahay dumarku waxyaabay dheeraad raggu waxyaabuu dheeraad kala yeeshay dumarka sida iyadiio dee la amray jihaadkii oo jihaadkii ay la gaar yihiin marka muxuu noqonayaa arrinkii dumarku aayaadkana ilaahay uu soo dejiyey iyo dee miiraadka barhkiina way xustay oo kale qisada way ku jirtay dhaxalkiina way dheeraysanayaan mararka qaarkood iyo jihaadkii arrinkii dumarku halku maray jawaabtana ilaahay uu ka bixiyey iyadoo aynu odhan karno aayaddu runtii waxay jawaab u noqonaysaa dareenkii noocaas ahae dadka soo geli lahaa oo dhan baa ay jawaabutay wixii ilaahay kitaabkiisa ku soo aroora ama sunnaha saxiixa ah ee nebi maxamed ka sugnay calayhi salaatu wasalaam cala alra'si waalcayn qofka muuminka ahi hadalka ma keenayo wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amri rabbi iyo rasuulkol hadday wax go-aamiyaan baa ilaahay aayaddaa uu ku yidhi qof mu'mina rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee shaqadiisa ma aha kelmadiisana ma aha inuu khiyaar yeesho laakiin ilaahay baa sheegay rasuulkaa sheegay wuu qaadanaya oo hoggaansamaya qofkaasi marka falsafad kale iyo shukuuk iyo shubahaad ay nimanka gaaladii soo arooriyaan oo dad cumalo ah oo afkaartooda iyaga ay saamaysay oo iyagii ambiymarinhe ay faafinayaan maya qof mu'mini ka dhagaysan maayo ilaahay baa yihi walaa tatamanaw ha doonina oo ha ku yidhi diilanina maa fadala allaahu bihi waxa ilaahay uu ku dheeraad siiye bacdakum barhkiina calaa bacdin barhka kale haddii raggii dheeraad la siiyey dumarkaw ha ku hindisina haddii dumarkii waxyaabaha qaarkood dheeraad lagu siiyey raggaw ha ku hindisina arrintaa ha ku fikrina oo raggu waxba umay ogoleen wakhtigii hore ee jaahiliyadii dee ha odhanina maxaa wax loogu ogolaaday wax adduunyada had iyo jeer dadku waxyaabaha loo ordayo o dhami waa fii sabiili lakli washurbi waalmalbas waxaa la xidhanayo waxaa la cunayo waxaa la cabayo ayaa wax soo saarkii uu noqday intaaba ruuxii dumarka ayd waa loo soo bislaynaya xil kama saarna iyadiiyo carruurteedii toona marka raggu yuu odhanin maxaa iyagii un loo fadhiisiiye kada mas-uuliyaddii loo saaray ama hawsha caynkana raggii laakiin mid waliba qorshaha ilaahay ha qaata raggiiyo dumarkii labadaba ha qaata walaa tatamanaw maa fadala allaahu bihi bacdakum calaa bacdi wixii labada jinsi midkood dheeraad lagu siiyey jinsiga kale yuu tamaniin oo yuu xaasidin lirijaali raggii waxaa u sugnaaday baa ilahay uhi nasiibun qayb mima ktasabuu wixii ay shaqaysteen dartii wax soo saarka awgii waxay leeyihiin nasiib iyo dheeraad walinisaa'i dumarkiina nasiibun qayb baa u sugnaaday mima ktasabn waxay shaqaysteen awgii midiba shaqu ku wanaagsan yihi kani shaqada dabadda ayuu ku wanaagsanyahy waa raggii fadligeeduu ku leeyahy waa waxuu kasbaday tanina shaqada guriga iyo caruurta iyo agaasinka iyo wax soo saarka dadka iyaduna ammaanteeday ku leedahay taa waa lagu fasiri karaa nasiibkane waxaa kaluu noqon karaa xagga dhaxalka raggii nasiib buu leeyahay dumarkiina nasiib bay leeyihin mid walbana waa nasiibkii ku munaasibka ahaa isaga iyo shaqadiisa waana ceeb iyo dhib bay runtii tahay in gabadhiina ay isku shabahdo ninkii ninkiina uu gabadh isku shabaho laakiin qadaaga iyo qorshaha ilaahay waa in addoomuhu ay qaataan ay u hoggaansamaan iyagoon wax mucaarabaa iyo ka horimaatintoona keeni karaynin waana khatar badanta haddii dadku ay aamini waayaan ay qawadaan ilaahay qorshihiisa alla waxa uhi was'alu llaha ilaahay weydiista min fadlih dheeraadkiisa ilaahay baa dheeraadka haye wixii dheeraad ahee dareemaysaan ilaahay weydiista labadiina jinsi ha isxaasidina laakiin midibaka kale wuxuu alle dheeraad ku siiye ha u haniyeeyo ina allaha kaana ilaahay wuxuu aaday bikulli shayin caliima wax walba mid ogsoon weye walikullin baa ilaahay uhi ku kasta oo dadka dhimanaya ah jacalnaa waxaan u yeelnay mawaaliya dad xigto ah kuwa dhaxlaya oo casabaynaya mimaa taraka wixii ay ka tegeen alwaalidaani labadii aabbihii hooyadii wixii ay ka dhinteen iyo walaqrabuuna dadkii dhawaalaha ahaa ee xigtada ahaa dhaxalkii ay ka dhinteen dhaxalka waalidkii ee xigtada ay ka dhinteen mawaali buu leeyihi mawaalidaasi waa casabo baaqi sugayaala haddii wax la dhaxloo kaloo helfaradi aanu jirinna xoolaa dhammaantii wada qaadanaya tol bay leeyihin dhaxalkii qaadanaya aayaddu waxay markaa nasakhaysaa arrinkii berigii hore jiray ee ahaa in la isku dhaxlo walaaga sida qaybtan dambe ay sheegaysa culimada qaarkoodna waxaa bay qabaan qaybtaa hore inay aayadda qaybtan dambe nasakhayso waaladiina kuwii caqadat aymaanukum gacmihiinu kuwii ay la go-aansadeenee isla dhaarateen fa aatuuhum siiya nasiibahum qaybtooda siiya caqadad iyo caaqadad labadaba waa jiraan marka dhaartan la yidhi waa la gunudeen waa xal xilfiga wixii la odhan jiray isbahaysigii oo waktigii hore waxaa jirayay dadka qaarkood inay la balla la dhaartaan oo ay la heshiiyaan inay taxaaluf la galaan qabaa'ilka qaarkood marka way dhexlayaan waxa uu leeyahay waxaan kaa difaacayaa wixii aan naftayda ka difaacayay dhiiggaygu waa dhiiggaagii dhaxalkaygu waa dhaxalkaagii saasaa lagu wada dhaaranaya markaasaa la isku gacan qaadaya qofkaa isaga ah ee ay isbahaysteen way isdhexlayaan waktigii horena nebigu calayhi salaatu wasalaam markii isagii asxaabta ay u hijroodeen madiina waa jirto asxaabta qaarkood way isku dhexli jireen sidaa qoladii ansaar iyo muhaajiriin marka alla wuu nasakhao waxa qaybtan dambe ee xilfiga iyo dhaarta wax lagu qaadanaya waxaa nasakhday qaybtaa hore walikullin jacalnaa mawaaliya mima taraka alwaalidaani walaqrabuun qof waliba wixii waalidku uu ka tegey iyo wixii qaraabadu ay ka tegeen waxa uu leeyahay dad casabeeya oo xilfigii meesha uu ka baxay marka xukunkaa horaa la raacaya aimada qaarkoodna waxay leeyiin aayaddu ha wada socoto laakiin intan dambe waladiina caqadat aymaanukum faatuuhum nasiibahum kuwii aad isku gacan qaadeen dhaarta dhaar isla gunudeen nasiibkoodii dhaxalka siiya waxaa nasakday wa ulul arxaami bacduhum wlaa bibacdin fii kitaabi illaah suurat laxsaabna waa ku jirta aayaddu suurat lanfaal aakhirkeedana waynu ku gaari insha allah dadka qaraabada isxigaa iyaga xagga dhaxalka isku haboon fii kitaab illah sanas ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shahiida wax walba waa kii markhaati ka ahe arkaya waa shu-uuntii ku saabsanayd nidaamkii qoyska iyo nidaamkii dhaxalka halkaasaa ilaha u dhigan xalkeediina saasuu noqday labadan qofe qoyskii wada dhisay iyo mid waliba waajibka uu leeyahy iyo ka waajibkiisa garan waayo waxa laga yeelayo ayaa labadan aayadoode soo socda ay xusayaan ilaahayna wuxuu ku gebagabaynayaa nidaamkii usrada ama qoyska wanaagsanaa iyadoo saddex aayadoodun ay hadheenoo xagga dambe suuradda ku jira markaa xuquuqdii ayaa qaybsanoo raggii xaq baa lagu leeyahay dumarkiina xaq baa lagu leeyahay xaq raggii ukhaasaa jira iyo mid dumarkii ukhaasa iyo mid ka dhexeeya hadday iyadii meel kaga dhacdo waxaa laga yeelayo in bal horta marka hore qoysnimo ay isku dayayaan inay u daweeyaan aqalka dhexdiisa haddii aqalkii la isla soo dhaafana garsoorka loo dirayo iyo xakamka loo samaynayo dad xigtaha oo loo saarayo taasaa naskuuu tilmaamaya waa cilaajka iyo jaranjarada loo daweynayo qoyskiisa seegay alrijaalu baa ilaahay uhi raggii qawaamuuna kuwa qorshayn iyo habayn badan weeye cala nisaa'i dumarka qawaam waa kuwa maamulaya iyaga ayaa madaxa iyaga ayaa maamulka qoyskana leh iska macruuf muasad kastoo la dhisayo inay maamul yeelato marka maamulka qoysku waa ragga iyagaa dumarkii maamulaya qiyaadadii hogaamintiina leh bimaa fadala allaahu alla wuu sababeeyey bimaa fadala allaahu dheeraadka ilaahay uu siiyey bacdahum barhkood calaa bacdin barhka kale jinsigaa raggii ayaa laga fadilay kii dumarka oo jinsi ahaan maaha shaksi ahaan laakiin waa jinsi ahaan sidaa darteed fadligaa raggu uu ka yeeshay jinsigan dumarka ayaa waxay keentay in nebinimadii iyo risaaladii iyaga loo dhiibo hogaamintii iyo madaxnimadii iyaga loo dhiibo umuurtii cuslay sida jihaadka oo kale iyaga la saaro adduunyada soo saarkeedii iyo halgankeedii iyo kifaaxeedii iyaga la saaro culayskaasoo dhanba bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacd walaa cajaba wax lala yaabana maaha dee laba labada qof markaad nusuusta eegto waa isku qof keliya wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaajan min anfusikum aswaajan waa idinkaa kala ahaaday baa leeyihi oo idinkunbaa waryahan dhalay iyaguna idinka ayay idin dhaleen waa isdihiin mar kale nasku waxa uu tilmaamayaa nisaaukum xarsun lakum deer bay idin oryu mar kale nasku waxa uu tilmaamayaa huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna dhar baa isu tihiin wax la yaab lana maaha haddii ay isku jir keliya yihiin inuu jidhka qaybi qaybta kale ay ka fadli badnaato wadnaha iyo maskaxda way ka muhiimsan yihiin faraha hadii iyaga maskaxda waxyaro gaara dee qof wuu waashaa wadadu ka baydhaan haddii wadnaha waxyaro gaadhaan horey buu ka dhinta farahan laakiin hadday go-aan iyo gacantuba hadday go-do wuu iska lugeenoo gacan loobaa laydha wax lala yaabo maaha jidhkii in qaybi fadli badato wax lala yaabo maaha taasi waa taas carabka ka duwi mayno waxba falsafadayn mayno laakiin sidaa ilaahay uu tilmaamay axaadiista iyo fuqahaduna dee ay u sharxayaan uunbay ti laakiin marka laega afraad ahaan way badan yihiin dumar badan oo ka fadli badan ragga qaarkood waa badan yihiin t labada jinsi un wey ta laga hadlay taasi waa mid wa bimaa anfaquu ila ilahay wuxuu sababaynayaa qawaamnimadii ragga taasi sabab bay ahayd wa bimaa anfaquu min amwaalihim iyo bixinta ay ka bixinayaan masaariifta xoolahooda quudhidda ay maalkoodii quudhayaan reerahoodii iyo xaasaskoodii ay u quudhayaan taasina waa mid labaad oo jira oo ay ku fadli badan yihiin oo hogaamintii ayay yeesheen waxaanay ku yeesheen labadaas sababood jinsigan oo jinsiga ka fadli batay oo ku wanaagsan hogaaminta iyo iyagoo adduunyadan lasoo saarayo ee reerkuu ku soconayo ee wax lagu daberayo raggu soo saarayo xilkeedu saaran yahi walqashii caruurta raggiibay saarantay sakaat fidrigi raggiibuu saaran yahi sakadii xooluhu raggiibay saaran yihin biilkii iyo masruuf iyo mariin iyo guri raggiibuu saaran yahay kullu dalik islaantii waxba kama saarno marka waxaa iska macruufa haddii dee laga waayo raggii wax soo saarkii caynkan ahaa iyo waajibkii dee qawaamnimadii way lumaysa waana ta ay shayaadiinta iyo ehelkooda u fikireen dadkan iminka dabadaha tegay dee adduunka la siinayo lagu maalgelinayo waxay keentay qawaamnimadii ka lunto raggii markay dhacday in cid kale ay biili soo gacan ay soo gasho saddexaad ee islaantii loo dhiibo isagiina halkan uun ciyaalka uu dhex fadhiisto qawaamnimadiina meesha ay ka baxdo odaygii islaantiina waxba ka dhegaysan mmayse caruurtiina waxba ka dhegaysan maayaan wa bimaa anfaquu min amwaalihim hadduu iyadii u fadhiisto oo uu eeganayo kiishadeeda ama iyadii inay wax soo saarto oo maqaaxi ay furato uu sugayana kadalik iyana qawaamnimadii way lumaysa ilaahay waxa uu leeyay wa bimaa anfaquu min amwaalihim waa waajib saaran oo dhanna aan uga baydhaynin sidaa daraaddeed buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam bixasbi imri'in min alsm an yudayica quuta man yamuunu aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam qofka dembi waxa ugu filan dadkaa ilaahay masruufkooda u saara inuu dayaco meeshuu doonaya ha u kaco taasi waa taasoo xuquuqdii raggu waa taa macnaa waajib iyo xaq baa la ydhaha xaqa waajibka ragga saarani waa kaa waajibkaa saaranina waa xaqay dumarka ku yeesheen waajibka dumarka saaranna waa kan soo socda oo ah xaqay raggu leeyihin faasaalixaatu buu ilahay yidhi ooriyaha waa wanaagsani qoonitaatun waa kuwa alle adeecaya intaa kadib raggooda maqlaya ilaan meel hogaamini ay ka socoto oo hawli ay ka socoto oo la ismaqli waayey waa dawlad lagu caasigaroobay oo ciidankii iyo shaqaalihii ay maqli waayeen waxba kama dhismayaan waxna jiri maayaan qoonitaat intaa waxaa kasii horeeya ilaahay bay adeecayaan intaa kadibna maamulkooda iyo raggooda xaafidaatun kuwa ilaalinaya wey lilgayb fi lgayb cinda kaybi aswaajihin markuu saygeedu maqan yahay waxay ilaalinaysaa nafteedu waxay ilaalinaysaa gurigii waxay ilaalinaysaa ubadkii waana hawlaad u muhiim oo macruuf ay tahay bimaa xafida allaahu ilaalinta ilaahay uu ooriyahan xaqooda u ilaaliyo awgeed bisababi xifdi illaahi lixaqihin dumarkan xaqoodii baa ilaahay u ilaaliyay jaahiliyadu ay ka dhacaysay ay ka cawarsay ayaa ilaahay u soo dhiciyo waa kaa qur-aanka dhexdiisa ugu sug kol haddii xaqoodii iyo karaamadoodii iyo sharaftoodii loo ilaaliyey oo waajibkaa raggii la saaray iyagoo nicmadaa ka mahadnaqaya ayay iyaguna xuquuqdoodan waajibaadkan saaran fulinayaan dumarkii bimaa xafid allah ilaalinta ilaahay uu ilaaliyey xaqoodii ayay iyaguna ka mahadnaqayaan nicmadaa waa run maanta xadaaradda iyo horumarka laguu sheegayaa waxa weeyaan isaguna inuu gurigii ku hadho oo ciyaalkii aanu hayn karaynin lagu qasbo hooyadii oo naaskii u irmaan yahay caruurtana la eri dhabo oo dabeetana lagu eriyo suuqa intoo shan dad loo xambaariyo dabeetna meelahaasun ay ka gerifgeriflays iyaga laftigooda kuwooda musaqafaadka ama in badan baxsi sameeya waxa ay ka garaabayaan gefka la galay iyay macnaha husayaan in badan in nolosha qoysku ay ku fiicnayd sidaa islaamku u qayiyey xuquuqdiina haddaba laga soo dulbooday waxa weliba xaqii ku xadgudbay oorigii waayo raggu marka uu ku xadgudbay ilaahay baa xagga hore kula soo hadlay aayaadka ay gebagabada u ahayd wacaashiruuhuna bilmacruuf si gaaraa loola soo hadlay haddaba wax nacdaan waxa laga yaaba waxa aan nacdeen in khayrku ku jiro aada baa loo soo dardaaray dumarkiina waa kuwan haddaba hadday waajibkoodii dayacan saaraa wallaatii dumarkii baa ilahay ui wallaa i dumarkii takaafuuna aa ka cabsanayseene ka warwarsanaydeen nushuusahun santaagooda iyo madaxadaygooda nushuusku waa qallafsanaan waatay soomaalidu yidhaahdaan naakirad faciduuhunna waaniya qofka muuminka ah intii jidhkiisa la hanan lahaa waxaa ka fiican qalbigiisa in la hanto oo aan qalaf lagula dhaqmine bal in la maareeyo la maacuudiyo la isku dayo ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan ixsaanka waxa ugu mudan ehelka marka in la waaniyo dabeedna waajibkeeda loo sheego oo siduu ugu samafalaya uu sheego oo natiijada haddii halkan khilaafkani uu sii socdo waxaa ka soo bixi kara uu sheego wahjuruhunna fi lmadaajic wahjuruhunna waxaa kala tagtaan fi lmadaajic meesha la jiifsanayo iyo gogasha waa haddii waanadii anfici weydo oy taa ka soo dulboodo kaawada lagaad iyo dhagaxa labaada loo dhigayaa waxa weeye bal inuu bustaha xaggaa ula yaro durko ma aha inuu guriga ka guure oo albeerkada tago laakiin waxa weeyaan inuu furaashkii uun dhinacaa dee dudba halkaa ka muuqata haddii islaantii looga tegay meeshii arrinkii inuu sii durkay baa lagu baraarujiyey madaajicu waa kan iyadoo dee maraaxil laga dhigayo hadalkii lagalama tegayo hadalkii waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofka muslimkaa saddex cisho wax ka badan inaan laga aamusayn oo aamusku aanu banaanayn marka waridii laga aamusi maayo heblaayo hebel iyo waxaas iyo halka hawsha hala yeeriyo saas halkii bay ka socon laakiin bustihii jiiday wadribuhunna baa ku xigaysa jaranjarada afraad in la edbiyo oo edbintaasina dee waktina way leedahay kayfiyadna way leedahay xoogaa darbigu waxa uu ahaa garaac buu ahaa laakiin sida dee nusuustu ay tilmaamaysa axaadiistu waa darbi aan hayra mubarix oo aan waxba yeelayn aan waxba yeelayn laakiin kii soomaalidu dee mid mu ahayna kaasi wuxuu ahaa xadgudub bu malaymkana reer miyigu kusii hadhaye uu odhanaya ninka faraadinka ah tiina hebel baan lafaha gurayaa bal inakeen aada ka soo gurtide taas iyadu dee dulmi iska cad ba ahayd iyo dilmo axmaqnimay taasi ahayd iyaduna ay iyadoo reer kula jeclaabaysa la odhanaya heblaayowda xooggay qabsatay darbigaas waa qofku marka ay dee ka waramayaan siyaabaha waxu darbinayo waa tusbaxa iyo waxyaabaha go-a iyo laan yaro mirimiridaasoo faraqyalahi waxyaaba noocaasay wadribuhun lagu baraarujinayo uun in caradii sii korodhay waxa lala yaabana maaha tani waxaa la yidhi cinda dikri alcamaa yustaxsanu alcawar marka indhala-aanta la sheego cawarnaantu wax sahlan bay noqotaa marka la yidhaha hebel wuu cawaran yahay hebel wuu indhalaayahay dee cawarnaantu way iska fiican tahay haddii indhala-aanba lasoo qaado qoyska burburkiisa iyo kala tegiisa iyo caruurta lumaysa kolka la eego ayaa wadribuhunna iska sahlan tahayba wadribuhunna laakiin midhka xusida mudane waxa weeye waa midh mubaaxo qur-aanku fasaxay laakiin sunno iyo faral toona maaha in la garaaco ee in la iska daayo haddii aanu darbigani waxba anfacayn ayaaba axaadiidta ka muuqanaysa mar dumarka qaarkood ay nabiga usoo cawdeen calayhi salaatu wasalaam oo ay guryaha nebiga ku wareegeen iyagoo ka cabanaya in ragga qaarkood ay gacan saareen waxa uu lahaa kuwaasi kuwa idinku khayr badan maaha kuwa sidaa dumarkoodii u galay mar kale nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahli wa ana khayrukum liahlii waragowka idinku fiican waa ka xaaskiisa ugu fiican anigaana xaasaskayga ugu fiican buu nebigu calayhi salaatu wasalaam marka ooryihiisa ay ka warramayaan dhaqankii nebigana iyadoo qur-aanka uu sidan u akhriyayo haddana ilmo yar iyo islaantoona muu gacan saarin nin gaalaha iyo cadow uu gacan saaray oo labada indhood buu ka soo saaray oo hub uu ku rido wuu dilay qaar la kari waayo oo cid kaleba u taag weyday laakiin haddana dumar iyo iyo caruur midnama gacan saarin nebigu buusna kuma odhanin calayhi salaatu wasalaam marka waa wax iska mubaaxahun weliba idaa nafaca goorta uu xanfacayo haddii laakiin islaantiiba ay marmarsiiyo ka dhiganayso oo waa lay dilay ay ka bilaabayso reerku ku dumayo sida dee culimadu ay sharxayaan maadaama darbigaasi aanu waxba anfacayn la iska daayay noqon fa in adacnakum baaba ilaahay uhi haddii ay horyihiidin aqbalaan ragow oo taladii diinta iyo danta iyo ubadkaba u dan ahayd hadday aqbalaan falaa tabquu ha raadinina calayhina dushooda sabiilan waddo lagu ciqaabo waddo lagu ciqaabo kol haddii taladii ay qaadatay intaa aynu soo sheegnayba dan u ahayd falaa tabquu calayhina sabiila waddo ha u raadinin aa ku waxyeelaysaan oo ugu marmarsootaan baa ilaahay wuli tabaaraka wa tacaala ilaahay isagaa rag yaqaana dumarna yaqaana ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday caliyan mid sarreeya kabiiraa oo weyn marka ku kastoo xadgudbaya dadka maatidaana meel kaga dhacaya ilaahay waa ogsoon yahay marka caliyan kabiira ku kastoo isweyneeya ilaahay baa kasii weyn ilaahay baana arkaya arrinkii halkaa uu sii dhaafoo dee qoyskii gudahooda way ku dhammayn kari waaniyo aqalka dhexdiisa xaajadii dabadday usoo baxdayba waa in khiftum baa ilaahay uhi haddii ka warwartaan ama a ka cabsataan ay muuqato shiqaaqa baynihimaa khilaaf dhexdooda abaa ayaa dabadda usoo baxay oo ka cabsateen macnaha muuqday oo ogaateen cidda lala hadlayaana waa xigtadii iyo madaxdii umuurta qoyska qaabilsanayd fabcatuu waxaa u saartaan xakaman min ahli mid xigtadiisa ahoo garsoor ah iyo wa xakaman min ahliha mid xigtadeeda ah oo isaguna garsoor ah marka xakamkaas waxaad arkaysaa sida qur-aanku dee arrinkii uu u cusleeyey islaantii ha laga takhalusoon lama odhanin iyadii ha la eedeeyana lama odhanine isna nin buu soo kaxaysanaya ninkii qoyska mas-uulka ka ahaa iyaduna nin bay markaa soo kaxaysanaysaa ehelka ah maxkamadduna kuwaasay u dhiibaysaa xaajada markaa ma xakamaan baa mise waa qaadiyaan waa arrintaasi kaloo khilaaf fiqiya macnaha ma xakamaan baa haddii la yidhaahdo ma arrinkuubay dee soo dhodhoweynayaan oo qaadigaa wixii go-aana qaadanaya mise iyagaaba qaadiyaana oo go-aanka iska leh oo haddii ay waxba ka garan waayaan kala diri kara labada qolba culimadu way ku tegeen iyagoon fahamka naskan ku kala tegay labadii qof baa ilaahay arrinkoodii si gaara iyagana uusii xusee labada qoy labada qof ka kala socday in yuriidaa haddii ay labadan qof doonayaan islaaxan wanaag yuwafiq illaahu baynahumaa yuwafiq illaahu ilaahay waa waafajin doonaa baynahumaa dhexdooda labadan midna ninka ka socda midna gabadha haddii ay wanaag u jeedaan oo aanay la kala safnayn ilaahay baa labadooda iswaafajinayo qabuulka dhexdooda ka dhalinaya ee ilaahay dadkiisa isagaa kaa yaqaana waxaa iska macruufa markuu oday soo baxo soo xagga inanta uu ka yimaado ka kalena uu xagga nin ka yimaado in garab adag iyo xanankii xadaafiirta la ismariyo oo dabeedna meeshii xumaan ay tagto xurguftii lasii kordhiyaba oy laba ardaa iska noqoto hadday laba qof joogtay dardaaran baa la siiyey kuwani hadday wanaag doonayaan macnaha wanaag ha dooneen si ilaahay dhexdooda u waafajiyo waxaa kaloo culimada qaarkood ay ku macnaynayaan in yuriidaa labadii isqabay hadday doonayaan islaaxan wanaag oo iyagu qudhigoodu qoys ay danaynayaan yuwafiq illaahu baynahumaa labadan xaajada loo saarayba ilaahay qabuulka siin kuwani haddii ay qoyskii inay sii wadaan doonayaan iyo islaax labadan xaajada loo saaray ayaa ilaahay qabuulku siinaya labadaba waa la isku celin karaa afarta xaalaba ina allaha kaana ilaahay waxau ahaaday caliiman khabiira kii wax walba ogsoon xogogaal ah marka arrin waliba sida uu ku hagaagayo siduu ku dhifmayo ilahay baa idin tilmaamaya laba ufiirso xikmadda ilaahay iyo lataaifka iyo jawaahirta kaaga muuqanaya qur-aanka ilaahay wuxuu yihi in yuriidaa islaaxan hadday islaax doonaan hadday ifsaad doonaan waaba la iska daayaba in yuriidaa ifsaadan lam yuwafiq illaahu baynahumaa taa iyada lama sheegin ee islaaxii iyo tawfiiqdii unbaa ilaahay uu soo dhigay goobta laakiin ifsaadkii iyo tafaruqiina wuu ka aamusay rabbi halkaa waxaad ka arkaysa in lagu guubaabinayo labada qof iyo ehelkada dhismaha qoyska iyo inuu sii jiro laakiin in dadkii ama ay kala lushaan ay kala laalaadaan ama ay kala tagaan maya taasi ma wanaagsana waxaana la yidhaahdaa alkayu aakhiru dawaa dabku dawadoo dhan buu dambeeya marka wax kale anfici waayeen baa dab la soo qaataa war haddii ay anfici waayeen waxyaabaha kale waktigaasunbuu dalaaqu iman karaa sidaasaa marka uu cilaajiyey oo u daweeyey waxyigu nidaamkii qoyska iyo xabaddii labinka ahayd ee mujtamacu uu ka soo unkamayay iyadoo aada arkayso guurkana in la guubaabiyey isku haynta qoyskana in iyadana lagu dadaalay dalaaqana isaguna waktigaa dambe aynu sheegna uu noqonayo xuquuqdu way badan yihiin qofkan bani aadamkiina intuu ifkan jooga xuquuqdaasuu iyo waajibaadkaa saaran buu ayuu xaqiijinaya xaqii qoyska iyo dadka maatida ah ee jaahiliyaddu ay meel kaga dhacaysay markuu ilaahay uu ka soo warramay waxa uu xusayaa tartiibka xuquuqdu ay leedahay iyo xuquuqda inuu ugu weyn yahay xaqa ilaahay rabbunaa waxauu yidhi wacbudu allaha ilaahay caabuda keligii walaa tushrikuu bihi shay-a wax kale ha la caabudina noocuu doonaya ha ahaado wa bilwaalidayni labadii idin dhalayna ixsaanan wa axsinuu bilwaalidayni ixsaanan labadii idin dhalayna u samafala samafalkaasi waa erey aada u caama xalla wixii khayr oo dhan buu koobsanaya naseexadooda iyo taladooda iyo amarkooda oo la qaato iyada oo loo daneeyo iyadoo diin iyo dunyaba wixii dan u ah lagu dadaalo marka ay dhintaanna dee siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam xuquuqda ay leeyihiin bay ka mid tahay in loo duceeyo iyo in dardaarankoodii wanaagsanaa ee sharciga waafaqsanaa la fuliyo ehelkoodii iyo asxaabtoodii la xidhiidhiyo wa bidil qurbaa dhawaalaha dadka dhawaalahana iyaga u samafala ayaa ilaha wuli qaraabadaas dee dhan walba way noqon tol iyo xidhi way noqon labadaba walyataamaa iyo agoonihii bulshada kuwaa iska shiriicda sana aabahood geeriyooda u samafala walmasaakiini iyo kuwaan waxba haysan ee gacanta madhan iyagana in wax la siiyo waljaari dilqurba iyo jaarka dhowaanta u saaxiibka ah waljaari ljunubi iyo jaarka durugtasan oo sidaasunbay guryaha u qaybsanayeen intii magaalo wada deganida dee waa jaaruun uma laa yujaawiruunaka fiiha suurat laxzaab sida ilaahay uu ku tilmaamay hadday madiine waxa waxaa munaafiqiintu samayn lahaayeen kugumay ologeen magaalada markaa waxaa laga faa'idaysanayaa magaaladiina wada jaarkiis aayaddaas laga faa'idayo idan markaa mid midina wuu kuu dhow yahay un midina waa kaa yar durogsan yahay un caaishana waa tii nebiga su-aalaysay qaybaha jaarka oo keebaan wax siiyaabay lahayd jaararka ka kugu albaab dhow buu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waasaaxibi biljanb kii isaguna dhinaca kugula saaxiibka ahaa kaa isagana u samafal oo ixsaana loo sameeyo ciddii dhinaca kug kaa ag dhoway oridii baa ugu horraysaa la leeyahay waa saaxibun biljanbi walaa shak oo cidda kugu dhowo waa isaga un kii ay isku shaqada ahaydeen sidoo kale kii waxbarasha ay sukiin keentay ama maamul sukiin keenay intoo dhammiba asaaxibu biljanb wabni sabiil baa ilaha wey kii isaguna ina hilin la odhan jiree musaafirka ahaa qofkani haddii uu socdaal ku jiro u musaafir uu yahay isagana waa loo samafalaya xaq buu leeyahy waxa iska badan inta sahaydu ay ka gooday ee aan waxba isugu hagaagsanayn waa bni sabiil wamaa malakat aymaanukum baa ilaha wuli iyo gacmihiina kuwa ay milkiyeen ee addoommaha ah nebigu aada buu ugu dardaarmay calayhi salaatu wasalaam adoomaha markuu sii dhimanayo dardaarankiisii waxa ugu dambeeyey asalaata salaata wamaa malakat aymaanukum war salaada salaada ilaaliya iyo waxa gacmihiinu ay milkiyeen haddii addoomihii aanay iminka joogin wamaa malakat aymaanukum waxaa lagu fasirayaa xoolihii noolaa xoolihii noolaa ee qofku mas-uulka ka ahaa cunitaankooda iyo cabbitaankooda ama cawskooda iyo biyahooda inuu qofku daryeelo weeye oo aanu gaajo ku dilin oo aanu dayicin ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla man kaana ka ahaaday mukhtaalan mid kibir badan oo fakhuuran faan badan ka isu haysta waxaanu ahayn ilaan insaan labadaa sifo midna ma lahae ee isqaadqaadka badan ee xuquuqdan ka dulbooday kaa ilaahay ma jecla mukhtaalan fakhuuran mid xarago badan oo faan badan xaragadaasi wixii ka laasimaya way kibir badan oo had iyo jeerna qofku marka uu kibro waxa uu dayacaa xuquuqdan wuxuu isu qaataa inuu keligii isbixinayo iyadoo iska macruuf tahay insaanku inaanu keligii isbixinayninoo aanu baahi waayeynina bulshadan uu ku dhex jiro ee layidhi u samafal ee waalidku ugu horeeyo ee intaasoo dhammiba ilaa toban xaq baa halkan aayaddu ay sheegaysa intaasu u wada baahan yahay oo isbixin maayo isaga laftiisa ayaa kuwan mid noqon doona kuwan laleeyaha loo samafalo ayuunbuu mid noqon doona ha dhowto marka ayuu noqonin mukhtaalan fakhuura oo daw adiga arkayo dadkan aan iimaanka lahayna gaaladu xadaaradda ay sheegteen waxay noqotay inaan laysu joojin oo dadka dabaqada loo qaybiyo waa qabyaaladii oo dhan kala una qabyaaladii oo reer magaalnimo lagu sheegay wey oo dabeetana dabaqadaa kore ama madaxda ama maalqabeenka ah iyaga aan suuqoodana la tegi karin dukaankoodana aan la-ag mari karin wadaday maraana aan cidi mari karin iyaga taasi waa mukhtaalan fakhuuran laakiin bulshadan islaamku waa dad takaaful iyo taraaxum iyo taraabud bay leeyihin way isxilqaadayaan way isku xidhan yihin aladiina kuwii weeye kuwan mukhtaaliintii yabkhaluuna adeygayay ee laxajeclada xumaa waya'muruuna annaasa bilbukhl dadkana bakhaylnimo iyo laxajecla xumay farayaan wayaktumuuna waxay qarinayaan maa aataahum allaahu ilaahay waxa uu siiyey oo min fadlihi dheeraadkiisa ah waactadnaa waxaanu u diyaarinay lilkaafiriina kuwa nicmada ilaahay ka gaalooba cadaaban muhiina cadaab duleeya marka sifadaasaa ilaahay uu ka bixiyey qofkuba haddii uu akhlaaqda noocana yeesho oo uu iskibriyo oo santaagu ku bilaabmo wuxuu isku dayayaa inuu maarmay dabeetana bukhligaa ku badanaya dadkana wuxuu faraa waa bakhaylnimo ilaahay fadliga uu siiyeyna wuu qarinayaa fadli ilaahay kuma sheegaye farsamo isaguu leeyahay buu ku sheegaya siduu qur-aanku kaga warramay midkii oo la odhanayay qaaruun innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii arrinkani wuxuu isugu hagaagay aqoontayda iyo xirfaddii unbuu leeyahay taasuun baan anugu ku horumaray ilaahay waxau uhi waaladiina yunfiquuna kuwa bixinaya amwaalahum xoolahooda ri'aa'a annaas iyagoo dadka istusinaya oo ilaahay dartii aan ula jeedin ilaan sadaqadii qofku marka uu bixinayo gacan wax fidinayo ilaahay dartii buu isagu qof wax wuu ku doonayaa qof laakiin ilaahay buu wax kaga doonaya ri'aaa annaasi riyaaa annaasina waa jirtaa si abu jacfar uu akriyayo oo waxay ugu dhan tahay uun in afar eegaan dabeetana la yidhaahdo hebel waa deeqsi maalinka qiyaamaha marka uu idhaha sadaqo badan baan bixiye ilaahay ow meedaynaa dee intii aad doonaysay lagu yidhi baa la odhan waxaad wuxu bixinaysay in la yidhaahdo hebel waa deeqsi waqad qiila laka intaana waa lagu yidhi dee way dhammaatay kuwa noocaase walaa yu'minuuna billaahi walaa bilyawmi alaakhir ilaahay iyo aakhiro toona aan rumaysnayn waa dadka gaaladaa wey ogabay labadaasaa islaasimaya dabeecadda dadka aan iimaanka lahayn waxa weeye ajrigoodu waa istusnimo ajrigay waxbixinta iyo ixsaanka ku doonaan waa istusnimo laakiin dabeecadda qofka mutawaadica ee mu'minka ahi waxa weye inuu abaalkiisa ilaahay ka doono ibtiqaa'a mardaati illaah aayaat linfaaq saynu kusoo marnay fii aakhiri suurati albaqara marka jawaabtii waladiina yunfiquuna waxay noqon waladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa xoolahooda sidaa u bixiyey liidata ee aan iimaan lahayn faqariinuhum ashaytaan ayaa uu noqonayaa khabarkii mubtadaha kuwaa waxa ku lifaaqan oo ku larhan ka shaydaan la idhaahdo kow waman yakun ishaydaanu lahu qariinan qofka saaxiib shaydaanu u noqdana fasaaa qariinan waxa ilaahay uli fasaaa qariinan waxa xumaaday saaxiib iyo wehel shaydaanka saa xumaaday fasaaa shaydaanu qariinan cid wehel noqoto kaasaa ugu liita ilan isagunbaa garab socda oo gugujinaya oo waxaan inuu qofkani dareenkiisa soo gala isagaa ku barinaya wamaadaa calayhim baa ilahay uli maxaa ku dhici lahaa bal maxaa qabsan lahaa low aamanuu billaahi walyawmi alaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro rumeeyaan labadaa qur-aanku aada buu isu raaciyaa qofka goorta khushuucdiisa iyo dareenkiisa iyo niyad samaantiisu ay wanaagsantah ilaahayna wuu xusuusan yahay aakhirana wuu xusuusan yahay haddii labadaasi qalbigiisa ay ka baxaan laa shak inuu shaydaan qabsaday istaxwada calayhim ashaydaanu faansaahum dikra allah faansaahum dikra allah xuska ilaahay ilaahay iyo aakhiro addoonku uu xusuusan yahay khushuucda qalbigiisa ku jirta wamaada calayhim low aamanuu billaahi walyowmi alaakhir hadday ilaahay iyo aakhiro rumeeyaan waanfaquu ay bixiyaan mima rasaqahum allah ilaahay wixii uu u fidiyey ee uu ku xoojiyuu siiyey hadday wax ka bixiyaan maxaa ku dhici lahaa dee waxba waxba kumay dhaceen waxunbaa u hagaagi lahaa wa kaana allaahu bihim caliima ilaahaybaa aada u ogsoon oo aan waxba kaga qarsoonayn kuwan ninka ilaahay u ogaaday ee xumaan uu ku ogaaday ka war ee uu og yahay inuu shaydaan ilaahay ka doortay wehelkii ilaahay halkii uu ka dugsan lahaa ina allaha maca aladiina itaqow aladiina hum muxsinuun ilaahay maciyadiisa halkuu raadin lahaa ayuu maciyadii shaydaanka ayuu raadin ina allaha ilaahay laa yadlimu kama goosto kagama gardaroodo midqaala daratin darada waxa la-eg quraanjadaa yar wax la-eg oo wanaaga qofka ilaahay kaga kama dulmiyo oo kama qaado wain taku xasanatan haddii ay tahay waxa uu qofku sameeyey wanaag yudaacifhaa wuu u laablaabaya wuu u labanlaabi doonaa yudacifhaana la akri wuu u labanlaabi wa yu'ti waxa uu siinayaa min ladunhu agtiisa ajran cadiima abaalmarin weynna wuu siina ilaahay deeqdiisa waata marka haddii uu waxaan uu sameeyey qofku uu xumaan yahayna laba laablaabayo intii unbaa la siin intii unbaa lagu abaalmarin hal xumaana haddii u sameeyey iyadii unbaa lagu abaalmarin wajazaau sayiatin sayi'atu miluha ama waaba ka dhaafaya ilaahay fadligiisa bale qofkii inuu ka sanqariyo oo isagu khayrkii uu bilaabo ayuunbaa la doonaya ilaahayna markaasuu macaashsiin alla waxau ihi fakayfa ay fakayfa alxaal arrinku sidee buu noqon doonaa idaa ji'naa markaanu keenno min kulli ummatin ummad walba bishahiid mid markhaati ku ah waji'naa bika adigana aanu ku soo joojinno nebi maxamedow calaa haaulaahi shahiida adigoo kuwan ummaddan adoo markhaati ku ah yowma-idin maalintaa arrinku sidaa yahay yawaddu waxa ay xiisaynay jeclaan doonaan aladiina kafaruu kuwii gaaloobay wa casawu arasuul nebi muxamedna ka gacan taagtee diiday calayhi salaatu wasalaam maxay jeclaan low tusawaa bihim alard in dhulka lala simo gebigoodaba in dhulka lagu malaaso dad jira aanay noqonin taasay jeclaan walaa yaktumuuna allaha xadiida ilaahayna kama qarinayaan wax warah waxay qarin karaanba ma jiraba cabdillaahi bn mascuud radia allaahu canh asxaabtii qur-aanka xufaada ku ahaa tafsiirkiisa iyo tilaawadiisa ayuu ka mid ahaa maalin buu nebigu doortay oo waxau ihi bal suuratu nisaa igu dul akhri ooma iyadoo lagugu soo dejiyey ayaan kugu dul akhriyaa buui nebi maxamedow miyaan kari karayaa taa haa buui waxaan jecelahay qur-aanka cid kale inaan ka dhagaysto oo markaa aan macnihiisa dhuuxo dabeedna saxaabigu akhriyo aayadda koob iyo afartanaad marka uu marayo isagoo dee dabcan qiradii nebi maxamed akrinaya oo tajwiidinaya qiro khushuuc lahoo dhadhan lahoo macaan ayaa uu nebigu ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu leeyahay xasbuk xasbuk bal intaasaa kugu filana halkaa ku jooji inuu qalbiguba dilaaco ayuu dabeedna nebigu waa kaa yidhi halkaa igu jooji buui markaa waxaan arkay buui nebigu oo ilmeeyey calayhi salaatu wasalaam taasina waxa weeye aakhiro xusuustay rasuulku sala allahu calayhi wasalam muuqaalka aakhire ay leedahay baa iskriimkaa hortiisa ka soo baxay iyo xaaladdu sidayta ayaa dee rumaynta uu rumaynayaa waxay la mid tahay waa cayn alyaqiin sidii ishaisha uu ku hayo oo kale ayuu nebigu u rumaysan yahay macrifadiisa iyo taqwadiisa oo sarraysa awgeed iyadoo rusushii oo dhan la soo xaadiriyey oo ummadihii lasoo xaadiriyey oo ummad walba rasuulkeedii markhaati ku yihi nebi maxamedna ummadiisii markhaati ku yihi maxkamadii ilaahayna la taagan yahay oo arinku isuciirsi iyo nuuxsi toonaanu lahayn waji'naa bika calaa haaulaai shahiida ummaddana markhaati buu ku yahay nebigu midna waa ku markhaati midna waa u markhaati rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo muxuu ka ogaa kuwii uu ka maqnaaye inagoo kalea iyo kuway naga sii dambeeya haddaad tidhaahdo dee ilaahay baa ogeysiiyey oo arinkoodu waxba kagama qarsoona astaanay leeyin arinkoodu wuu cadiyey mid waliba wuxuu ahaa isagay ka muuqataa isaga ayay ka muuqataa warkiisuma qarsoona maalintaa dadka arinku uu ku adkaaday ilaahay wuu xusoo waxau ihi waa kuwii gaalad ahaa nebiga caasiyey maxay dooneen low tusawaa bihim alard dhulka in lala simo dhulka in lala simay doonayaan wayaquulu lkaafiru yaa laytanii kuntu turaaba waa waktiga uu leeya ilaahay yaa ciid iga dhiga kaa gaalka ilah bal maan ciid uu noqdo low tusawaa bihim alard inuu dhulku liqo walaa yaktumuuna allaha xadiidan way daldalmi xallaa wixii ay qabeenna waa qiri oo sawka rabbi ka warramay inay aakhiro gaalnimadii dafirayaan ay odhanayaan wallaahi rabbinaa maa kunnaa mushrikiin ilaahay ow gaalaba maanaan ahayn halkanna waxaa ilaahay uu yihi war ma qarin karaa siduu arrinku noqon doonaa culimmadu markay jamcinayaan aayaadka waxay leeyihin wakhtigaa kala duwane marxaladihii hore iyo wakhtigii la soo socday iyo intaan maxkamaddu adkaan ayaa uu ahaa wakhtigay lahaayeen mushrikiin maanaan ahayn kolkii laakiin la isu daadegay ee runirun noqotay waa taas yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii ilaahay rumeeyo laa taqrabu salaata salaada ha u dhowaanina oo antum sukaaraa idinkoo waalan oo cabsan oo sakhraansan xataa taclamuu jeeroo garataan maa taquuluuna waxaad leedihiin walaa junuuban idinkoo jinaabaysan oo aan daahir ahaynna salaada ha u dhowaanina waa intii aan dee khamriga si go-aan loo xaaraantinimaynin asxaabta qaarkood haddii ay cabbeen ay suuradaha qaar akhriyeen intay salaada iyagoo tukanaya oo isweydaariyeen suuradihii aayaadkanaa soo degay markaa wakhtigeedii baa la soo cidhiidhiyey kolka salaadu ay soo dhowday la cabbi maayo muddana salaaddii baa lagu jiraa muddana waa laga joogaa dad badan baaba iska daayeyba markii dambena suuratulmaa-ida saynu ku arki doonno ilaahay baa go-aamiyey xaaraantinimadeeda halkaasaanay dadkii muslimiintaa kaga hadheen inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaam rijsun min camali ashaytaani fajtanibuuh intahayna intahayna asxaabta halkaas ugu dhamaan walaa junuban ilaa caabirii sabiil idinkoo jinaabaysanna ha u dhowaanina salaadii ilaa caabirii sabiilin idinka oo jid gudbaya mooyaane macnaha idinkoo socdaala idinkoo socdaala markaa xataa taktasilu baa lagu qayday ilaa aa maydhataan jeeroo maydhataan salaadii ha u dhowaanina idinka oo jinaabaysan maydha markaa dabeedna salaaddii saasa ku tukan kartaa laakiin haddaa musaafiriin tihiin waa tan la sheegi doona caabiriin sabiilin waa idinkoo socdaal oo musaafiriin oo jinaaba idinku timi xukunkeedu markaa waa sidan soo socda imaamu shaafici iyo aimo kale waxay ku fasirayaan salaadii ha u dhowaanina macnaha meelaha lagu tukado sida masjidka oo kale masjidkii ha u dhowaanina markaad jinaabaysan tihiin ilaa caabirii sabiil idinkoo dhex maraya mooyaan ha dhex fadhiisanina wain kuntum mardaa haddii aad bugtaan aw calaa safarin socdaal ku jirtaan aw jaa'a uu yimaado axadun minkum mid idinka idinka mid ihi dad yahow min alghaa'idi xamaamka uu ka yimaado suuliga aw laamastum nnisaa'a ama dumarkii taabataan falam tajiduu aydaan helin maaan biyo fatayamamuu waxaa u jahaysataan oo u qasadaan saciidan saciid dayiban wanaagsan oo nadiifa famsaxuu biwujuuhikum wejiyaashiinna ku tirtira wa aydiikum iyo gacmihiinna ina allaha kaana ilaahay wuxuu aday cafuwan kafuura kii addoommaha ka dhaafa ee u naxariista marka aayaadka fiqiga weeye axkaamta waysadii iyo maydhigay tilmaamaysa haddii socdaal haddii qofkii uu buko ama socdaal uu yahay ama waysadii ka jabto ama dumarkii taabataan biyo aanay jirin hala gebagabaysta ayaa aayaddu leedahay gebagabaysigii baa markaa tayamumkii ayaa mashruuc noqday tayamumkii waana nicmooyinka ilaahay ummaddan uu siiyey aw kuntu marda waa xanuun qofku aanu la maydhan karayn oo dabcan uu tijaabiyo dhibayo ama dhakhtarkuba u yihi iska ilaali biyaha aw calaa safarin aw jaa axadun min alqaa'id aw laamastum nisaa intan dambe waxa qayd u ah falam tajiduu maa kolka uu qofkii xamaamka ka soo baxee waysadii ka jabto ama islaantii uu galmoodo aw laamastum nisaa waa galmadii biyana aanu helin dee ha gebagabaysa maydhi baa lagu yeeshay ama waysadii baa ka jabto xamaamkiibuu ka yimi ha iska gebagabaysto kolkaa halkii biyaha waxa u gelaya mar hadduu biyihii waayey gebagabays falam tajiduu maaan aydaan biyo helin xukman aw xaqiiqa xaqiiqatan baa la waayo biyo lama hayo oo qofku markuu musaafiriyeyna biyolaan buu badanya waa sa ayadda halkan lagu xuso ama xukman buu waayo biyii way jiraan laakiin xukumnimo ayuu ulaayahay oo cabitaan baa lagu baahan yahay markaasoo kalena waa biyola-aan ama biyihii way jiraane xukman baa loo waayo sharcan baanay ahayn wax lagu dahaaro qaadan karo waa nijaas saciidkaas waa ciidda waa lagu fasiray ciid dayib oo nadiifa waxaa kaloo lagu fasiray kullu maa sacida cala alard waxaa dhulka guudkiisa taagan sida gidaarkiiy wixii la mid a aimada fiqigu labadaa qowlba waa leeyihi marka labadaba waa lagu tayamumi karaa wejiga iyo gacmaha ku masaxa waa meesha laga gebagabaysanayo oo inuu qofku isku dhoobo maaha ama intii wlaga weysaysan jiray asxaabta qaarkood bay ku dhacday intay biyo waayeen ayay gelgelimaysteen iyagoo isla dadaala unoo meelin uya ciid beelin dadaalkii halkaasuu la maray nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii ay u yimaadeena u sheegeenna waa u jawaabay oo uu ka qanciyey oo gidaar agtiisa ah unbuu gacmaha ku dhuftay innamaa yakfiika haakada waa intaasaa kugu filayd buui intuu xaaid agtiisaa sidaa ugu dhuftay gacmaha dabeetana wuxuu masaxay wajhahu wa daahira kafay wejigana wuu masaxay labada gacmood intaa saacadda lagu xidho xaggooda korena wuu masaxay marka halkaa waxaa laga duulayaabay leeyiin xadiidkaasoo bukhaariiyo muslim ku jiro oo aada u xoog badan tilmaamaya in hal mar ay tahay masaxaada wejigiiyo gacmuhu wejigoo mara iyo gacmoo mara ilaa suxulkuna aanu shardi ahayn laakiin madhabkan shaaficiga tilmaamaya in ama ciiday tahay ama ilaa suxullada la masaxay iyaga qudhigoodu riwaayooyin kale oo bacdigoodna ay saxiix ka dhigeen qaarna xasan bay soo qaadanayaan iyana alam tara baa ilaha ui miyaanaad ogeyn ila aladiina kuwii miyaanaad arkaynin utuu la siiyeen nasiiban min alkitaab qayb weyn oo kitaabkii towraada yashtaruuna dalaalata baadi bay soo iibsanayaan wayuriiduuna waxay doonayaan an tadilu sabiila jidka xaqaa inaa ka ambataan waa kuwa iimaan la-aanta iibsaday wallaahu aclamu biacdaa'ikum ilaahay cadowgiina wuu ogyahay dadow idinkana waran bal arrinkaa eg wa kafaa billaahi waliya ilaahay baa garabkuugu filan iyo midku gargaara wa kafaa billaahi nasiiraa hiiliye ilaahay baa kugu filan cadow waxba ha ka dayn waxna ha garabsanin waxna ha ka baqin ilaahayna cadowgiina wuu ogyahay oo idiin sheeg kuwaasoo min aladiina ku bayaansan baa ilaha wuli waa laguu sheegiba oo laguu sarayaaye haaduu yuhuudoobay cadowga la sheegayaa waa yuhuudda yuxarifuuna alkelima kitaabkii towraad ahaabay doorinayaan can mawaadicihi meelihiisii bay ka doorin oo ama way masixiyo wax kale ay ku qori ama macnihiisay bedeli wayaquuluuna waxay odhanayaanoo caado u ah samicnaa wa casaynaa maqallayoo diidnay halkaasa ayaan daradoodii kubiya shubatay wasmac bay nebiga ku leeyihin dhegayso hayra musmacin mid la maqashiiye adoon ahayn waa habaar na dhegayse alla kuma maqashiiye saasay nebi maxamed ku odhan jireen calayhi salaatu wasalaam markay u yimaadaan waraacinaa bay odhanayaan ereygaasoo afkooda cay ku ahaa ayay adeegsan jireen iyagoo u dusmaynaya sidan ilaahay uhi layan bialsinatihim waa dalab carabkooda ka ahaatay carab dalableh bay wadaan duwid carabkooday duwayaan ereyga oo muuqaalku lahaa macnaaan ahayn dee u isticmaalaya wadacnan fi ddiin diintana way durayaanoo qofka nebi maxamed wax ka sheegay diintiibuu duray ila waa rasuulkii diinta inoo keene marka carab dalable iyo duritaan xagga diinta ah bay u isticmaaleen ereyga walow annahum qaaluu hadday odhan lahaayeen yuhuuddu samicnaa waadacna ilaahay wuxuu noo sheegay maqalay oo u hoggaansanay wasmac nebi maxamed owna maqaloo wandurnaa cagta noo dhig intaanu xafidayna waxaad noo sheegayso la kaana khayran lahum arrintaasi way wanaagsanaan lahayd waa aqwamo way u toosni badnaan lahayd oo sawaabka saasaa waafaqsanayd walaakin ma yeelin lacanahum allahu bikufrihim ilaahay baa gaalnimadooda awgeed ayuu ku nacdalay oo qofka nebi maxamed dafira ama diida ama caaya waa gaaloobay falaa yu'minuuna ilaa qaliilan in yar mooyaane iimaan male baa ilaha wy in yar baa iyaga rumaysa ama iimaankoodu waa mid jafanoo badhun ay rumeeyeen oon dabcan jirin yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba baa ilaha uhi kuwii kitaabka la siiye o aaminuu waxaa rumaysaan bimaa nazalnaa qur-aankaanu soo dejinnay limaa musadiqan limaa macakum isagoo waafaqsan oo rumaynaya kitaabka a haysataan min qabli an nadmisa inta aanaan tirin wujuuhan wejiyaalinta aanaan dam ka dhigin oo aanaan indhaha iyo sankaba iyo afkaba tirin fanaruddahaa dabeetana aanaan ka celinin calaa adbaarihaa xaggeeda dambe intaan wejigiinna qadaadka loo egeysiinin oo indhihii iyo afkii iyo meelihii godna aan la masixin dabeetana aanu ilaahay sii jeedinin intaan la idin doorinin aw nalcanahum ama aanaan nacdalin dadka wejiyaashaasi ku yaalaan kamaa lacannaa asxaaba asabt sidii qoladii sabtida ku xadgudubtayba aanu u fogeynay wa kaana amrullahi mafcuula ilaahay arrinkiisu waa mid fulaya oon istaagi doonin ina allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi in loo shariig yeelo wax kale lala caabudo gaalnimada ilaahay ma dhaafo wayakfiru maa duuna daalik intaa wixii ka sokeeya gaalnimadaa wixii ka sokeeya wuxuu dhaafaa liman yashaau ciduu doono halkaa rabbi waxa uu ku muujiyey cudurka ugu weyne ku dhaca insaan inuu yahay gaalnimada ee aaya tiraa rajo lagama qabo kol hadduu qofku gaaloobo sidaa darteed waa inuu qofku ilaashadaa iimaankiisa iyo wixii dhaawacayana iska ilaaliya waman yushrik billaah qofka ilaahay wax kale la caabudee rabbi ka gaaloobay faqad iftaraa wuxuu abuurtay isman cadiima dembi weyn buu la yimid oo uu xambaartay alam tara miyaanad arkaynin nebi maxamedow ila aladiina kuwa yusakuuna anfusahum nafahooda ammaanaya ee iyagu isla dhacsan eela naxnu abnaaullahi wa axibaahu waa yuhuud waxay isu qabeen waxaanay ahayn ayay isu qaateen kuwaa miyaad arkaynin qofka muminkaa isma ammaano laakiin maxaad mutaysan buu leeyahy talow maalinka qiyaama majanaad geli mise naar bal illaahu ilaahay baa yuzakii ammaanaya man yashaau ciduu doono cidduu doono ilaahay baa ammaanaya marka cidda ilaahay ammaanunbaa ammaanana qofku waxba yuu isamanin falaa tusakuu anfusakum huwa aclamu biman ittaqaa walaa yudlamuuna fatiilan lagagama lagama goosanayo lagama dulmiyayo qadra alfatiil xabadda timirta ah halkeeda jeexan xuubka yar ee dhuuban ee ku jiraa la yidhaahdaa fatiil intaa in laeg lagama dulmiyayo undur bal ee kayfa yaftaruuna cala allahi alkadib sida ilaahay beenta ugu abuuranayaan ee waxaanay ahayna isugu sheegayaan inuu ilaahay jecel yahay wa kafaa bihi arrinkaasaaba ugu filan isman mubiinan dembi cad ilaahay in laga sheego waxaanu odhan oonu qur-aankiisa ku sheegin taasaaba dadkaa dembiga ugu filan alam tara balla yaab miyaanad arkayn miyaanad ogeyn istifaamkaasi waa tacajubi ila aladiina kuwii miyaanad eegaynin uutuu la siiyey nasiiban min alkitaab nasiiban min alkutub kutubta ilaahay uu soo dejiyey qayb ka midoo towraad baa la siiyey yu'minuuna waxay rumaynayaan biljibti sanamka iyo wadaaquuti shaydaan sanamna way dul yuurursadeen oo asnaan bay caabudayaan wadaadadooda ay ka mid yihiin daaquutoo shaydaanana way ka tala qaateen oo u baceeyey wayaquuluuna waxay ku odhanayaan liladiina kafaruu kuwa gaalada ee mushrikiintaa intay farta ku fiiqaan bay leeyihiin haaulaa'i kuwaa mushrikiintaa carbeed ahdaa way ka hanuun badan yihiin min aladiina aamanuu dadka nebi maxamed rumeeyey sabiilan xagga jidnimo waxaba ka hanuun badan mushrikiintaa maka jooga bay odhanayaan nebigan madiine jooga markhaatiga beentay fureenna waa ka iyo ammaano darrada iyo iimaan la-aanta intaasoo aafay isku dareen waa digniin ilaahay uu bixinayo wallaahu aclamu biacdaa'ikum cadowga ilaahay uu sheegayo mawaaqiftiisi iyo aragtiyihiisi iyo iftiraa'aadkiisa ayaa ilaahay uu tilmaamo oo intaasina waxay caddaynayaan cadaawaddooda ulaa'ika kuwaasi aladiina kuwii weeye lacanahum allaahu ilaahay uu durkiyey ilaahay ma soo dhoweyn kuwaase cadhadiisiibaa ku dhacday waman yalcan illaah qofka ilaahay uu nacdalana falan tajida lahu uheli u helinaysid nasiiran wax u hiliyooo garab siiya am lahum nasiibun waa yaab alahum nasiibun ma waxay leeyihiin qayb min almulki ma lahaanshaha ilaahay iyo makhluuqaadkiisay wax leeyihin mise naxariistiisa iyo fadligiisay waxayaan milkiga ilaahay fa idan hadday yuhuudi wax idiin hayn lahayd iyo kuwa ahlulkitaabku laa yu'tuuna annaasa dadka may siiyeenba naqiiran qadra naqiir xuubka lafta timirta dhabarka kaga dahaadhan khafiifka ah ee bacda yar qaradiisa leega dhabarka kaga dahaadhan ee markaa saa uga fujisa ka siibanaya naqiir laydha fatiilkii horena waa ka jeexa kaga jira waa run oo maanta hadday wax inoo hayaan arsaaqaday naga jari lahayn afgembina way noo tuuri noo tuuri lahayn oo waana kuwaa dadka isku dayaya inay digta ka jaraan ay daacuun usoo waaridaan laakiin dee dadku waxay ka ilan laayihiin ilaahay xaggiisa am yaxsuduuna annaasa buu ilahay yidhi bal yaxsuduuna annaasa nebiga iyo asxaabta waxay ku xaasidayaan calaa maa aataahum allahu min fadlih ilaahay dheeraadkiisa uu siiyey ee nebinimadii iyo naxariistii iyo waxay uu ka mid yahay faqad aataynaa xaqiiqanimo waanu siinay aala ibraahiima nebi ibraahim aalkiisiiyo ambiyo badanoo ka farcnayd ibraahim alkitaaba walxikma kutubtii iyo xikmadii ku jirta wa aataynaahum mulkan cadiiman madaxtinimo weynna waanu siinayoo daawud iyo sulaymaan iyo waxay ahaayeen dee ambiyadii madaxda ahaa fa minhum man aamana bihi waxaa ka mida reer banu israa'iil mid rumeeyey nebi moxamed wa minhum man sadda canhu mid ka sii jeedsaday isaguna waa ka mid ogaada wa kafaa bijahannama saciiraa naarta magacaa la yidhaahdo ayaa ku filan kuwan iyagaa saciiran macnaha holoc iyo hanfi iyo dab taasaa ugu filan ina aladiina kafaruu kuwa gaaloobay biaayaatinaa ka gaaloobay sawfa nusliihim naaran hadhow baanu dab siin buu ilahay yidhi naar naar baa lagu soli doonaa kuwa diiday ilaahay aayaadkiisa kullamaa nadijat mar kastay bislaato juluuduhum hargahoodu haragga waxaa loo xusayaa waa meesha ugu darana sida akhiiran la ogaaday kulaylku ugu badan yahay jidhka hoose waxaa ka kulayl iyo dareen badan haragga kore iyo maqaarka mar kastoo haraggii uu bislaado bedelnaahum waxaanu u doorinaa juluudan khayraha hargo kale haraggii hore naartii hadday haftay mid kalun baa loo labis xikmadduna waxa weeye liyaduuqu lcadaab si cadaabka ay u dhadhamiyaan meesha ugu dhadhan iyo dareen badan weeye ina allaha kaana ilaahay wuxuu ahaaday casiizan xakiima mid awood badan oo xikmad badan naartana ilaahay waxau ihi kullamaa khabat zidnaahum saciira mar kastay yaro deftaba waa la buufinuun iyana waa la bararinun saasun bay ku socon doonaan nacuudu billahi min dalik waaladiina aamanuu dadka alla rumeeyey wa camiluu saalixaati camal fiicanna falay wa camiluu sameeyey arkaanu islaamkii aamanuuna waxay sheegaysaa arkaanu iimaankii asaalixaatina ikhlaaskii iyo itqaankii bay sheegaysaa kuwaasa nudkhiluhum waxaanu gelin doonaa waa awliyadii ilaahay oo aanu ku casuumi doonaa iyaga jannaatin beero tajrii ay socoto min taxtihaa hoosteeda alanhaaru webiyaashii suuratu muxamed ilaahay uu ku sheegay afartaha ee qulqulay meelay sidaa u soconayso khaalidiina fiihaa weligoodba way ku waarayaan halkaasoo meel laga soo baxayo ma aha waxna iska dhimayaan duruufina kama jirto meesha noocay doonaysa haata duruuf cudur mid dhaqaale intaba way ka baxay lahum fiihaa waxay ku leeyihiin aswaajun ooriyo mudaharatun la nadiifiyey daahirkooda iyo baatinkooda kuwii nushuuska lahaa ama muranka ee darbinta iyo wacdigiiyo maya laakiin waa dad heelan ragguna dumarka waa u heelan yihi dad ishelo oo is-ahwi lahum fiiha aswaaju mudahara wanudkhiluhum waxaanu gelin doonaa dillan hadh daliila oo daa'imahoo aan kala go' lahayn oo meesha kuluul kulayl iyo qoraxitoona ma jiro wax mukayafoo loo baahanayaa ma jiro wanudkhiluhum dilan daliilan hadh weyn oo daa'im oon kala go' lahayn allahu aclam